dugsiga farsamada gacanta cabaas oo ku yaala xaafada buntaweyn ee magaalada beledweyne ayaa in ka badan sideed dhalinyaro macalimiin ah u abuuray fursado shaqo dhalinyaradan ayaa dugsiga farsamada gacanta ka dhigo xirfadda dhartolista iyagoo shaqada macalimada ay ku maareeyaan noloshooda maamulaha dugsiga farsamada gacanta ee cabaas xasan cabaas ayaa raadiyo beerlo ugu warramay tirada macalimiinta fursadaha shaqo ka hela dugsiga iyo qaabka ay ku soo xisheen waa mahadsantihiin boqol kiiba boqol sida wanaagsan ay soo booqateen wallaahi runtii waa jirtaa dhalinyaro badan oo halkan ka shaqayso oo fursado badan aan u abuurnay oo dhankaas xarqaanka ku saabsan farsamada yacni ayagoo maaragtay oo waqtiyadooda inta badan laga yaabo meelaha inay maaragtay ku dhameeyaan fadhi saa daraaddeed waa soo xulanay nin maaragtay oo inuu wax soo saaro oo bulshadana uu ka mid noqdo saa darteed waxaan uga yeelnay ama oga dhignay inuu maaragtay noqdo meeshaan macalin adiga ilaa iyo siddeed ilaa iyo sagaal way gaaraysaa waxay qabtaan sidii ku bari lahaayeen dadka maaragtay jecel xirfadda inay bartaan ay uga faa'iideeyaan ayagana maaragtay ay noqdaan dad bulshada wax u qabta wallaahi dhalinyarada waxaan kusoo xulanay qaybta ka shaqayso dugsiga farsamada cabaas suber taylor dhalinyaro ku firfircoon harqaanka inay dadka baraan ku firfircoon ayaa waxaan kusoo xulanay inay baraan dadka ku nool magaalada beledweyne ay maaragtay fahansiiyaan xirfaddii ay barteen saa daraaddeed marka dhalinyaradaas waxay noqotay dhalinyaro waqtiyadoodii inta badan maaragtay iska dayacnay haddana maaragtay uga faa'iideynayo dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaan maaragtay saa darteed dhallinyaradaasaa kusoo xulanay qaar ka mida macalimiinta fursadaha shaqo ka hela dugsiga farsamada gacanta ee cabaas ayaa raadiyo beerloo sheegay inay ku faraxsan yihiin shaqo abuurka loo sameeyey
marka hore aada u mahadsantihiin idaacadda beerlula waxaan ka mid ahay macalimiinta wax ka dhigta dugsiga farsamada gacanta ee cabaas super taylor waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah waxaan soo saarnaa arday tayo leh oo ku fiican dhanka harqaanka ama dawaarka waxaana ka mid ahay macalimiinta halkan wax ka dhigta wallaahi aadaan ugu faraxsanahay inaan maanta wax soo saarno arday fara badan oo gobolka joogto waan rajaynaynaa in aan noqonno kuwo yacnii maanta kasoo muuqda bulshada bulshaweynta magaalada beledweyne
magacayga waa ismaan cabdi maxamed waxaan la shaqeeyaa macalin xasan cabaas yare wallaahi oolka hore waxaa ahaa qof oo shaqola'aan imaantana waxaan helay shaqo aada oo faraxsana insha alla goobaha lagu barto farsamada gacanta ee magaalada beledweyne ayaa fursado shaqo u abuuray dhalinyaro badan oo shaqo la-aan ahaa kuwaasi oo nolosha qoysaskooda ka maareeyo